maayarka magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan cabdikariin axmed mooge ayaa kormeeray wado laba kilomitir ah oo laga hirgeliyey xaafada laba dhagax ee magaalada hargeysa duqa magaalada hargeysa ayaa uga mahad celiyey shacabka hargeysa sida ay uga qeyb qaateen dhismaha wadadan oo qeyb muhiim ah ka qaadaneysa bilicda caasimada maamulka somalilan waxaana shacabka somalilan oo ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay u maalgashan lahaayeen dalkooda ayaamuun baa ka soo wareegtay maantana labadii kilomitir oo intaa qabateen oo aan muuqateen haddaan shaqadan u weynee daamur saaridda aan la qaban lahayn inaga fool xumaan lahayd baa qabsoontay waxaa indhuhu arkayaan in dadaal weyne socdo dadaal iskaashi ah oo dadka reer hargeysa ay iskaashanayaan gamcaha ay isu haystaan dhismaha magaaladooda tay tahay inaynu ku mashquulaana taa weeye horumar iyo wax wada qabsi iyo magaaladeenna oo aynu dhisanno oo aynu oggolaanno inay magaalo caasimada tahay oo la wada leeyahay oo reer somalilan oo dhanna ka dhaxaysa soomaali oo dhanna aynu ugu baaqayna inay yimaadaan oo ay degaan oo ay maal gashadaan oo ay nagula noolaadaan riyadu waa saas weeye magaalada quruxda badan ee wanaagsan ee iska daa reer somalilan soomaali oo dhan ku fillaan doonta ayaynu dadaalkeedii iyo dhismaheedii wadanaa dadkuna waa laba uun nin ku mashquulsan inuu wax dhaliilo iyo in ku mashquulsan horumar iyo halka la joogo in laga dhaqaaqo oo la tago meel inoo calaamadsan oo meel aad u fog ah waayo hargeyse inaynu u astayno ay noqoto caasimadii jamhuuriyadda somalilan waxay u baahan tahay juhdi aad u fara badan waxay u baahan tahay lacag aad u fara badan adduunkuna waa ina hagraday oo niman inay waxinala qabtaan sanadkaa maanta horena inoolomay soo qaban imikana diyaaro amaaha laakiin dadka reer somalilan hadday midoobaan ooy walaalo noqdaan oo ay isaqbalaan oo ay magaaladooda ka go'naato inay dhistaan maalin maalmaha ka mid a adduunka waxaynu ka odhan doonnaa tan waa nala dhisi weydeen annagoo adduunka ka mid ah laakiin intaannu isku tashannay ayaannu dhisannay oo qurxisannay ooy caasimo tahay halkaynu doonaynay inaynu nin yidhi adduun baanu faanaya anagoo nin wax qabsaday oo barye iska daayey halkaa waxaynu ku dul taagannahay waxa weeye cashuurteennii guddiga horumarinta degm labada degme konstituen axmed dhagax dadaalkay bixiyeen hay-addeenna maratay waddooyinka baabuurtooda inayna siiso oy ciidda dhigto in dowladdeennii hoose daamurkii saarto marka laysu geegeeyo waa cashuurteenni weeye wax lagu faano weeye waddadan lagu qori maayo boor laydhaa hay-ad hiblaayaa maalgelisay ummaddaa dhisatay ummaddaa iska leh xooggeeda iyo cashuurteeda iyo garashadeeda iyo aqoonteeda ayay ku dhisatay